asalaamullaahi calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamij gaara oon diiradda ku saari doono maalmaha xorriyadda lix iyo labaatanka juun iyo kowda luulyo waa isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha lixaad ee juun sanadka labada kun shan iyo labaatanka barnaamijka gaarka ah maanta waxaan diiradda ku saari doonaa maalmihii xorriyadda oo ay soomaaliya gobonimada ka qaadatay gumaystayaashii soo maray dalka maalmaha lix iyo labaatanka juun iyo kowda luulyo waa laba maalmood oo ka mid ah kuwa ugu qiimaha badan ee taariikhda soomaaliyeed waxayna astaan u yihiin halgankii dheeraa ee shacabka soomaaliyeed ay u soo galeen xorriyad midnimo iyo gobonnimo buuxda lix iyo labaatanka juun kun sagaal boqol iyo lixdankii waxay ahayd maalin mug weyn u leh shacabka soomaaliyeed gaar ahaan walaalahan ka soo jeeda gobollada waqooyi british somalilan kuwaasi oo ku dhawaaqay inay xor ka yihiin gumaystihii ingiriiska maalintan waxay ahayd mid ka buuxda farxad reynreyn iyo damaashaad calanka buluugga ah ee xidigta cad leh ayaa habeenkii cirka lagu taagay magaalada hargeysa ee somalilan markii ugu horreysay iyadoo dadku ay ilmeynayeen farxad darteed kowda luulyo kun sagaal boqol iyo lixdankii waa midowda iyo dhalashada qaranka soomaaliyeed waxaa si weyn loo xasuustaa kowda luulyo kun sagaal boqol iyo lixdankii oo ahayd maalin kale oo dahabi ah maalintaas labada qaybood ee soomaaliyeed gobolladii koonfurta ee uu gumaysan jiray talyaaniga iyo gobolladii waqooyiga ayaa si xor ah isugu yimid kuna midoobay hal dal oo madax bannaan oo loogu magac daray jamhuuriyadda soomaaliyeed waxaa la sameeyey dowlad soomaaliyeed oo qaran ah waxaana la doortay madaxweynihii ugu horreeyey ee soomaaliya mudane aadan cabdulla cismaan aadan cadde xorriyaddaas ma ahayn mid si fudud ku timid waxay ahayd natiijadii halgankii dheeraa dhiig badan ku daatay xabsi barakac iyo sabir uu sameeyey shacabka soomaaliyeed rag iyo dumar dhallinyaro iyo waayeel waxay qayb ka qaateen halgankii xorriyadda waxaa meel kasta ka jiray dhaqdhaqaaqyo xornimo doon ah oo ka dhan ah gumaystayaashii ku yimid xoog iyo xeelad maanta innagoo joogna qarnigii kow iyo labaatanaad waxaa inaga saaran waajib ah inaan xusuusanno qiimaha ay lahaayeen maalmahan taariikhiga ah ugana faa'iidaysanno sidii aynu midnimo nabad iyo horumar u gaari lahayn waa in aynu carruurteenna barnaa halgankii ay ku timid xorriyadda aynu maanta haysanno waana inaynu dhisnaa qaran ku salaysan cadaalad wadajir iyo dowladnimo daahfuran maalmaha lix iyo labaatanka juun iyo kowda luulyo ma ahan oo keliya xus taariikhi ah balse waa xusuus iyo dhiirigelin mustaqbal waa xilligii aynu dib isugu noqon lahayn qarannimadeenna dib u xusuusan lahayn una istaagi lahayn dhismaha soomaaliya cusub mid nabad ah midnimadeennana ilaashata waa maalmo lagu faano laguna farxo waa maalmo dhiig soomaaliyeed uu sababay waxaana naga saaran inaan qiimayno barnaamijka waxaa igala qayb galayaa maxamuud axmed gacal oo ah waayajoog soomaaliyeed shariif shuuriye xaashi oo ka mid ah dhallinyarada ku nool jowhar iyo wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane maxamed caynte ugu horreyn waxaan soo dhoweynayaa shariif shuuriye xaashi shariif maxay tahay ahmiyadda ay maalmahan u leedahay dhallinyarada aada iyo aad ayaan u dhowahay ugu horeyn waxaan leeyahay hambaliyo hambaliyo hambaliyo maalmaha xorriyadda oo soomaalida inta weyn saameyn iyo sidoo kale taariikh weyn u leh marka lixiyo labaatanka juun iyo kowda luulyo waa maalmo qaali ah oo soomaalida meel kastoo joogaan qaali ku ah marka waxaan leeyahay bulsho weynta hambaliyo hambaliyo hambaliyo maxay ugu dhigan tahay bulshada soomaaliyeed wallaahi bulshada soomaaliyeed maalmahan eh, waxay uga dhigan tahay horta lix iyo labaatanka juun markii xorriyadda ay qaateen gobollada waqooyi eh, kowda luulyana waa markii ay midoobeen koonfurta iyo waqooyiga islamarkaana koonfurtana ay iyadana xorriyadda qaadatay marka maalmahaas bulshada soomaaliyeed waxay uga dhigan tahay maalmo qayli ah maalmo eh, gumaysi muddo haysta ay ka xoroobeen marka guud ahaan ummadda soomaaliyeedna waxaan rajaynayaa inay ila dareen yihiin oo ay dareenkaasi oo kale ay qabaan marka mar labaad iyo mar saddexaadba eh, waxaan ugu hambaliyeynayaa maalmahaas xorriyadda marka waxaan leeyahay shacabka reer jowhar oo iminka iyagaba si aada u soo diyaargaroobay in ay maalmahaasi si aada ugu dabaaldegi doonaan waa gartay maxay muhiim ugu tahay in dhallinyarada maanta ay bartaan taariikhda xornimada dalka wallaahi dhallinyarada taariikhda xorriyadda dalka iyo gobonnimada dalka inay bartaan waxay muhiimad ugu tahay eh, eh, ummad kasta oo meel ka jirto waxay leeyihiin calan bay leeyihiin taariikhay leeyihiin waxay leeyihiin eh, maalmo u qaas ah marka maalmahan waa maalmihii gumaysiga soomaalidu ay ka xorowday marka dhallinyarada soomaaliyeedna ahmiyad weyn ay ugu fadhidaa oo ahmiyadda ay ugu fadhiso oo la dhihi karo eh, waa hadda jiilka soo koraayo oo taariikhdii loo iftiimiyo kuwa yaqaano oo haddana eh, iskuulaadka iyo goobaha waxbarasho eh, lagu fahansiiyo si iyaguna eh, jiilka innaga naga dambeeya ay u weyneeyaan maalmahan oo kale marka ahmiyad weyn ay ugu fadhisaa eh, dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan ka waran sida looga dareemayo dabaaldega jowhar Eh, wallaahi diyaargarow aada u xoogana ka dhex jiro shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool magaalada jowhar eh, dadka qaar eh, waxaad u moodaa in ay maalmahan maalmaha ciidoo kale ay uga dhigan tahay oo suuqyadii isbedel weyn uu ka jiraa oo dhaqdhaqaaqyo Eh, dadkia waxay iibsanayaan eh, calanka soomaaliyeed oo astaan qaran u ah labada gobol Eh, dadka qaar markii aad wax ka weydiiso waxay kugu hambalyeynayaan maalintan iyo siday qaaliga u tahay marka haddii aad magaalada jowhar dhex martid eh, dadka waxaa ka dareemaysaa diyaargarow gaar ahaan goobaha harqaanada wax lagu tolo waxaad ku arkaysaa dadka oo calankii soomaaliya tolanayo oo markii aad weydiisidna ku dhahayo waxaan ugu dabaaldegaynaa labada maalin waa kow iyo labaatanka waa lix iyo labaatanka juun iyo iyo kowda luulyo oo labada maalin oo shacabka soomaaliyeed ay ciidda u dabaaldegaan ah marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay hambaliyo hambaliyo dadka reer jowharna sanadkan sanadadii hore si ka duwan ayay ugu diyaargaroobeen maalmahan waxaa sidoo kale barnaamijkan ka qayb galaya maxamuud axmed gacal oo ka mid ah waayajoogga soomaaliyeed ee ku nool jowhar waxa aan weydiiyey maxamuud axmed gacal su-aalo la xiriira maalmaha xorriyadda lix iyo labaatanka juun iyo kowda luulyo maalmaha lix iyo labaatanka juun iyo kowda luulyo waa maalmihii ee gobollada waqooyi ay gumaysahu iska dul qaadeen lix iyo labaatanka juun kowda luulyo waa israaci labada gobol calanka iyu noo soo qaadeen Ee, waa feesto lix iyo labaatanka juun oo loo feesteeyo xoro- xoreyntii gobollada waqooyi cabdullaahi suldaan timacde oo heeska ku qaaday ka nasiibka nasaar
sareeyo manusqaamooba aan siduu yahay eegno kanasiibkana saare
kowda luulyana waxaa israaci labada gobol ragga markaas ahay ee, s y l xornimada iyo noo dhalin saddex iyo tobanka nin ee dowladdii markaas waxaa ugu horreeya aan u malaynaa aadan cabdulla cismaan aadan cadde ra-iisul wasaarahana uu ka ahay maxamed ibraahim cigaal waxaan leehay allah u naxariisto dhammaantood inta aqoonta leh ee markaas talihaysa iyo hadda inta aqoonta leh oo talihaysa boqolkii sagaashan iyo sagaal waxaa la dhihi karaa aqoonta berigay badatay laakiin soomaalinimadu berigaasay badneed dadka iyo dalka jacaylkooda iyo diintaba berigaasay badnaayeen haddana waxa waaye inta quman allaha qawiyeeyo inta qallocanna allaha soo toosiyo xukunkeynuna waa noo diinta waa noo kitaabka allah iyo sunnada nabi maxamed allahuma salli caleyh allah ana soo hanuuniyo inta qallocanna allaha soo toosiyo maxay tahay marka muhiimadda kowda luulyo iyo lix iyo labaatanka juun ay u leedahay bulshada soomaaliyeed Ee, bulshada soomaaliyeed muhiimadda ay u leedahay waa xusuusta iyo wixii intii la soo maray waa wax weyn oo la xusuusto Ee, wixii laga soo maray gumaysigii kicintiisii iyo xornimada inta isu jirto qof kastaana fahmi kara xornimo iyo gumaysi intay isu jiraan marka xusuusteeda waa gu- ee, ah xorriyaddii oo gumaysiga la iska kiciyey muhiimaddeer waa intaas
marka maxay uga dhigan tahay bulshada soomaaliyeed bulshada wax weyn ay uga dhigan tahay waxay u baxeen inay tashadaan oo ay dalkooda ka taliyaan oo gumaysa gumaysa iska qaadaan oo ay xoroobaan wax weyn waaye intaasay uga dhigan tahay iyo wixii lamid ah
marka dabaaldegadan maalmahan maxay uga duwan tahay kula taha adiga maalmaha kale ee soomaalidu ay dabaaldegaan
waxay uga duwantahay tan waxa waaye een kicinta gumaysiga laga kiciyo dalka waxaa loo dabaaldega waa kicinta gumaysiga laga kiciyo dalka oo markaas la iska dul qaaday heeryada gumaysiga de maalinta aad xorowdo oo maaragta een gumaysi aad iska qaadanahay maalin lamida ma laha marka intaasay uga dhigan tahay
maadaama xorriyaddaasi ay ka qayb qaateen dhallinyaro soomaaliyeed oo ay qayb ka yihiin weliba saddex iyo tobankii s o l dhallinyarada soomaaliyeed maxay muhiim ugu tahay ayaga si gaar ah waxay muhiim ugu tahay saddex iyo toban nin meeshay iyu keeneen dhallinyarada soomaaliyeed inay hadda kasii qabtaan oo iyaguna kasii dhaqaajaan waa qoraysu dhiibe intaasay muhiim uga tahay in wax la qaban kara in la tusay
marka eh, suurtagal ma tahay eh, in mar kale eh, ay dhici karto in la midoobo
waa dhic- waa dhici kartaa alla lagama quusto waa dhici kartaa ibni aadanka qulubtiisa waa dhici kartaa kala dhaqaaquna waa yimaadaa oo isku dhac waa yimaadaa haddii laakiin- haddii diinta laysula noqdo haddii diinta laysula noqdo inuu dadka oo garto soo u dhashay iyo wuxuu isku yahay iyo wuxuu isu yahay iyo inaan la kala maarmin haddii la garto oo ilaahay garan siiyo waa dhici kartaa in laysu soo noqdo waxaa haysta waa dalley moogiya ma ahin daljacayl ma ahin waa dan shaqsi waxa dad- dalka iyo dadka kala fogeeya
ugu dambeyn maxay tahay taladaa soo jeedinaysa danta gaarha laga tago danta guuta loo jeedsado wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka hirshabelle mudane maxamed caynte ayaan weydiiyey su-aalo dhowr ah oo ay ka mid yihiin maxay tahay muhiimadda ay bulshada soomaaliyeed ay u leeyihiin maalmahan suurtagalse ma tahay in la midoobo mar kale aad aad aa mahadsan tahay Eh, waa ku salaamaya adiga iyo bahda eh, radio sny ee caasimadda jowhar Eh, waa sidaa sheegtay eh, usbuucan wax nagu soo fool leh ama aan gudagelaynaaba isbuucii xorriyadda eh, guud ahaan jamhuuriyadda soomaaliyeed Eh, kaasoo u astaysan maalmo xorriyad oo dadka soomaaliyeed eh, ay ka xoroobeen eh, gumaystihii eh, laga soo bilaabo maxaa la yidhaahdaa gobolada waqooyi ee somalilan eh, ama british somalilan waxay dhihi jireen uu ka xoroobay gumaystihii ingiriiska Eh, waxaa la mid ah eh, ayadana hadda jamhuuriyadda aan walaalahannahay oo ayagana dadka soomaaliyeed ka tirsan oo- oo maalinta xigta ah Eh, iyo eh, koonfurta soomaaliya eh, oo kooda luuli iyo midowgii eh, labada gobol ee maxaa la yidhahdaa eh, eh, waqooyi iyo koonfureed ee soomaaliya marka waa isbuuc eh, runtii ku astaysan eh, maalmo xorriyadeed eh, maalmahaas oo ummadda soomaaliyeed ku weyn eh, dad badan oo kamid ah iyagu ay u horeen eh, dhiig iyo maskax iyo wax walba inay maxaa la yidhahdaa maanta xornimada aan haysano aan haysano marka guud ahaan eh, maalmahan eh, ama isbuucan waxaa la dhahaa isbuuca xorriyadda eh, guud ahaan dadka soomaaliyeed eh, dadkooda gudaha jooga iyo kuwa dibadda joogana ay u xusaan ayagoo u dabaaldegayo xorriyaddii ay dib ula ay dib u heleen ay ka qaateen gumaystihii
waaya wasiir yaa laga xusi karaa oo kaalin weyn ka qaatay halgankii xorriyadda soomaaliya Ee, halgankii ee, dad badan oo soomaaliyeed oo magacyo lahaa maxaa la yidhaahdaa ah, ka qaatay halgankii ee, ururkii ee, dhallinyarada s y l ee maxaa la yidhaahdaa saddex iyo tobanka ee, ahayd baa ka mid ahayd ee, halgamayaa kaloo caan ahaa maxaa la yidhahdaa ka jiray ee, dad kaloo maxaa la yidhaahdaa maskax iyo maal iyo maxaa la yidhahdaa abaabul intaba maxaa la yidhaahdaa uga qayb qaatay jira marka dadka soomaaliyeed eh, si guud ahaan ay uga qayb qaateen dad hogaan iyo maxaa la yidhaahdaa u ahaa way jireen dadkaasoo idil oo hadda dhammaan eh, markaad aragto soomaaliya in siyaabo kala gaara looga xusxuso dee loo siiyo abaal eh, maxaa la yidhahdaa wanaaggii ay qabteen iyo waxay hureen eh, maxaa la yidhahdaa eh, xornimada dalka u hureen in maxaa la yidhahdaa loogu lagu xuso loogu mahadceliyo marka dadka aan sheegayno waxaa ka mid ah maxaa la yidhahdaa dadkii saddex iyo tobankii dhallinyarada ah ee israel ee maxaa la yidhahdaa u midowday si eh, dalkan eh, eh, soomaaliyeed ay xornimo ay u heli lahaayeen taasoo xataa mararka qaar eh, dee annagu ka wasaarad ahaan eh, iyo guud ahaan dad- eh, dhallinyarada soomaaliyeedba maalintii dhallinyarada soomaaliyeed ay u asteeyeen eh, eh, shan iyo tobanka mey marka dad badan oo laakiin oo sidaas oo kale waxaa ka mid ahaa eh, eh, eh, qayb weyn ka qaatay xornimadan maanta aan aan joogno
waa gartay wasiir maxay uga dhigan tahay maalmahan bulshada soomaaliyeed Ee, bulshada soomaaliyeed ee, maalmahan waxay uga dhigan tahay maalmo xorriyadeed maalin ee, ay ka xoroobeen gumaystihii ee, gumaysan jiray ee, maxaa la yidhaahdaa ee, xorriyadda iyo dowladnimo iyo mararka qaar maxaa la yidhaahdaa ee, xorriyadda ee, ee, in dalkooda maxaa la yidhaahdaa say rabaan inay u maamulaan u diideen marka waa maalmo maxaa la yidhaahdaa ee, ee, dadka soomaaliyeed ay aada u xusayaan walow ee, haddii aanan maxaa la yidhaahdaa dowladnimadii ee, xoogganeed ee naga burburtay oo sagaashan iyo kowdii maxaa la yidhahdaa intii ka dambeysay dowladnimada soomaaliyeed uun dee si tartiib tartiiba hadda ay dib isaga soo noqonaysay haddana dadka soomaaliyeed ee, ugu yaraan Eh, waxay noqdeen maxaa la yidhahda dal xor ah dad xor ah oo ka xoroobay gumaystaha Eh, xorriyaddaasaa marka loo loo dabaaldegaa oo iyada laftarkeeda qofka bini aadanka waxa ugu qaalisan ee u haysto xorriyadda waay waxaa ka soo haray maxaa la yidhahdaa eh, in nidaam dowladeed oo maxaa la yidhahdaa dimuqraadi ah oo adag la dhistana iyadana waxay isaga baahan tahay process waana rajaynaynaa insha allahu tacaala wadadeedii waa la hayaa in lagu soo noqon doono laakiin guud ahaan xorriyaddaas aan haysanaan u dabaaldegnaa
waa gartay Eh, wasiir maxay muhiim ugu tahay eh, in dhallinyarada soomaaliyeed ay bartaan maanta taariikhda xornimada dalka
Ee, dhallinyarada soomaaliyeed waa lafdhabarta bulshada soomaaliyeed waa dadkii ee, qayb ka ahaa ee, dhalinta xornimada maanta maxaa la yidhaha, xorriyadda maanta la haysto Ee, marka waa dadka ee, dalkaani maxaa la yidhahdaa iska leh la rabo inay maxaa la yidhahdaa ee, ilaashadaan Ee, dhallinyaradu marka si guuday maxaa la yidhahdaa ay maalin ee, maalmahan xorriyadda iyo guud ahaan ee, xorriyadda aan haysan ay muhiim ugu tahay Ee, marka waa inay maxaa la yidhahdaa ee, ay weyneeyaan waa inay maxaa la yidhaahdaa u dhabar adeegaan si dalkan soomaaliyeed maxaa la yidhaahdaa dhallinyaradii ayaga asaagood ahaaday ama awowayaashooda maxaa la yidhahdaa xorriyaddii ay keeneen ee hadda aan maxaa la yidhahdaa sidii la rabay ay aanan u maalanin oo aanan u ilaashanin oo dowladnimadii la rabay ee casriga ahayd ee dee dunidii dee annagoo nala midka ahayd ee xil- xiliyadan qaadanay ee xorriyadda qaadatay ama laga yaaba qaarkood naga dambeeyo oo annaga aan xorriyaddoodii aan ku lahayn ee kaalin aan ku lahayn baa hadda haddaad eegto maxaa la yidhaahdaa soomaaliya maxaa la yidhaahdaa ee kaga horumarsan ee dowladnimada casriga ah iyo ee nidaamka dowladeed marka dhallinyarada soomaaliyeed ee muhiim bay u tahay inay fahmaan muhiim bay u tahay ee xorriyaddii ay qaateen inay maxaa la yidhahdaa ficil ay u bedelaan oo ee ay dalkooda xaaladda uu ku sugan yahay maxaa la yidhahdaa sidii wax uga bedeli lahayn ay ka shaqeeyaan howlo badan ee marka ay qaban karaan oo maxaa la yidhahdaa ee, xe- isbuucyadan maxaa la yidhahdaa aada loo qabto in la xuso oo la xasuusnaada ka sokow ama niyadda lagu hayo in mar un maxaa la yidhahdaa in dowladnimo casri ah oo dimuqraadi ah oo xoogan oo maxaa la yidhahdaa la jaanqaada dunida inaan maxaa la yidhahdaa suubsano ka sokow haddana ee, dhallinyaradu ee, siyaabo badan ay ku xusaan waxa waaye waa dabaaldegyo isugu soo baxaan ee, waxaa jiro initiatifeyo dhallinyarada mararka qaar ay abuuraan oo oo hadda aan aada uga xusi karo inuu hadda dalka dhan ka socdo ee, barnaamijyada dhalinyaro xus oo xaaqa la dhaho oo si ee, dhalinyaradu si voluntary ah ay isu abaabulayaan ay ee, campaign oo oo ay ku nade- nadiifinayaan deegaanadoodii iyo degmooyinkoodii maxaa la yirahdaa ay wadaan Eh, inahaasoo maxaa la yirahdaa initiative ah laga yaabaa maxaa la yirahdaa inay guud ahaan dalka ka socdaan laakiin eh, ahmiyadda isbuucan iyo maalmahan dhalinyaradu aad ay ugu weyn tahay Eh, inay xusaan ay xasuustaan maxaa la yirahdaa gumaystihii iyo siday uga xoroobeen iyo dadkii kaalimaha ku lahaa ka sokow in haddana dee mararka qaar ay dib isugu noqdaanoo eh, sidii ay ka yeeli lahaayeen ee, ee, dowladnimadii ka halawday ama maxaa la yirahdaa wadada ee, ee, toosan ay ugu soo hagi lahaayeen baa wax badan sugaysa marka taasaan ayadana inta badan dhalinyaradu anigu laftarkeyga aan isleeyahay aad ugu dhiirigelinaya
waa gartee wasiir aragtidaada suurtagal ma tahay in mar kale ay dhici karto midnimo
Ee, mar walba ee, ee, bini aadamku maxaa la yidhaahdaa ee, ee, ee, ee, mustaxiil ma aha in maxaa la yidhaahdaa in ee, la midoobi waayo mustaxiil ma aha Ee, in ee, labadii gobol ee maxaa la yidhahdaa koonfuri waqooyi maxaa la yidhaahdaa oo hadda howlo yaryar oo khilaafyo yaryar oo ka yara jiro inay maxaa la yidhahdaa midnimadoodii dib u sii adkaystaan oo sii xoojiyaan waa waxa waaye waa waxa hadda dowladnimada soomaaliyeed ay aad uga shaqaynayso maxaa la yidhahdaa weliba siyaabo dee ee, ee, ee, peaceful ah ama nabadeed lagu dayayo waaye Ee, rajadana lagama quusto marka in soomaali weyn maxaa la yidhahdaa ay dib u midoodo baa maxaa la yidhahdaa ayada laftirkeeda anigu dadka aanan aanan maxaa la yidhahdaa ee, ee, aanan ka quusanin baan ku jiraa oo ana isleeyahay aaday suurtagal u tahay laakiin waxaa ka horeeyo aqliyad iyo maskax iyo maxaa la yidhahdaa ee, ee, hab fikir ka duwan habka aan hadda u fikirayno in maxaa la yidhahdaa inuu bulshada soomaaliyeed ka dhex dhasho taasaan isleeyahay way keeni kartaa maxaa la yidhahdaa in dib loo midoobo oo soomaali weyn maxaa la yidhahdaa ama shantii soomaaliyeedba haddii rata ay dib u midoobi karto Ee, dhalinyarada hadda dadka soomaaliyeed ee, si guud ahaan ee, ee, khibrado badanaa la haystaa oo ama ha noqoto ee, maamulada kale ee maxaa la yidhahdaa aanan ee, shantii soomaaliyeed aanan ee, ee, ka qayb ah- ee, ka qayb ee, maxaa la yidhahdaa ahayo laakiin aanan xorriyaddii maxaa la yidhahdaa aanan la helin oo hadda wadamo kale maxaa la yidhahdaa ku ee, ee, maxaa la yidhahdaa kaga mid ahaa laakiin khibrado badanaa la helay ee, dadkii soomaaliyeed wadamo badan ay aadeen wadamada dariska maxaa la yidhahdaa ay ay hadda ku ixtiraaman yihiin oo maxaa la yidhahdaa ay maamuladii ay kaga jiraan Ee, marka khibradahaas tirada badan ee dunida ku faaftay ee dunida markii la tegay guulaystay waxaan isleeyahay maxaa la yidhahdaa aqliyadaas iyo maskixiyadas haddii la mideeyo oo aragti soomaaliyeed oo midnimo soomaaliyeed oo maxaa la yidhahdaa aanan dhibaato iyo ku ahayn maxaa la yidhahdaa dunida iyo eh, dadka ay iyo dowladaha aan dariska la nahay waxaan isleeyahay laftirkeeda waxa waaye waa in eh, dadka soomaaliyeed ay dib isugu soo noqon karaan oo u midoobi karaan waxaan isleeyahay rajadeeda aada rajadeeda aada u fiicanta
Eh, ka wasaarad ahaan wasaaradda ma leedahay qorshe u degsan in maalmahan la xuso
Eh, eh, aad umaadsan tahay waa ka wasaarad ahaan anagu eh, si guud eh, dhalinyarada soomaaliyeed iyo dhalinyarada eh, aan- anaga aniga wasiirka u ahay ee reer shabeelle eh, waxaa jiro eh, eh, kambeyno oo dhalinyaradu ay ku xusayaan maalmahaas hadday noqon lahayd isu imaatano in ay isu yimaadaan oo xusaan maxaa la yirahdaa asbuuca xorriyadda ama ay qeyb kaga noqdaan xusaska ay dowladda eh, eh, soomaaliyeed iyo dowladda hirshabeelleba maxaa la yirahdaa ay qabanayaan hadday noqon lahayd Eh, waxaan kaloo qeyb ka nahay ololo eh, dhalinyaro soomaaliyeed ay ay curiyeen oo xus oo xaaqa la yidhaahdo oo degmooyin badan oo- oo oo- oo degmooyinka hirshabeelle ka tirsan ay ka qeyb gelayaan marka isu soo baxyadaas weyneyntaas maalinahaas maxaa la- maalmahaas xorriyadda iyo isbuucaas xorriyadda ee, ka wasaarad ahaan anagu dhallinyaradeena meelo badan ayagoo kala joogo oo deegaanada hirshabelle ah bay qeyb uga yihiin Ee, waxaan rajayneynaa in insha allah tacaala in si wanaagsan loo xuso si maxaa la yirahdaa ka duwan siyaanadihii hore in loo xuso oo lagu weynayo maalmaha xorriyadda ee, dibna loogu fikiro sidii maxaa la yirahdaa xalkiina sida hadda uu yahay si dhaanta maxaa la yirahdaa loo looga fikiri lahaa
ugu dambeyn maxaa talaha u soo jeedin lahayd dhalinyarada soomaaliyeed
Ee, dhalinyarada soomaaliyed waxaan eh, guud ahaan u jeedin lahaa iyo kuwa hirshabelleba eh, dhalinyarada soomaaliyeed hadda waa ka eh, aqoon badan yihiin eh, markaan xorriyadda qaadanayni waa ka abaabulan yihiin markaan xorriyadda qaadanayni Eh, waa laga casrisan yahay oo tiknolojiyada iyo dunida maxaa la yirahdaa eh, hadda sida ay tahay maxaa la yirahdaa eh, wax badana maxaa la yirahdaa aan eh, lixdankii aan maxaa la yirahdaa ku dhaannaa Eh, laakiin eh, un- in on mindsetkii maxaa la yirahdaa aqliyaddii marka oo aan maxaa la yirahdaa inaan un yara bedelno oon maxaa la yirahdaa aan u jihayno in eh, eh, dowladnimo soomaaliyeed oo casri oo dimuqraadi ahoo maxaa la yirahdaa eh, dhalinyarada soomaaliyeed ay hormuud u yihiin aan rabnaa in maxaa la yirahdaa habfikirkaas inuu maxaa la yirahdaa sidaa u noqdo marka habfikirkeena ama fikirka dhalinyarada soomaaliyeed inuu isbedelo oo noqdo mid ku jihaysan maxaa la yirahdaa dhisida dowladnimo wanaagsan baan maxaa la yirahdaa aan aad u rajayn lahaa Eh, waxaan rajayn lahaa in maxaa la yirahdaa dhalinyaradu eh, dhibaatooyinka badan ee haysta eh, dalka ka jiro cidda ugu badan ee u saameynaya ayaga waaye hadday ahaan lahayd shaqa abuur la- shaqa la-aanta hadday ahaan- hadday noqon lahayd dhibaatada tahriibka dhalinyarada banaanka ay u aadayso waxaasoo idil marka waxa looga bixi karo waa dowladnimo wanaagsan waa dowladnimo xoogan oo oo maxaa la yidhahdaa eh, dadka soomaaliyeed maxaa la yidhahdaa ay u siman yihiin taana waxaan is leeyahay eh, curinteeda maadaama mujtamaca soomaaliyeed dhalinyaro ugu badan yihiin haddii habfikirkan uu isbedelo oo dhalinyaradu habfikirkooda uu uu maxaa la yidhahdaa uu noqdo mid ku jihaysan sidii waxaa naga khaldan loo sixi lahaa waxaan rajaynayaa in maxaa la yidhahdaa inaan eh, eh, dowladnimo casri ah oo horumar iyo bashbash aan gaari lahayn dhalinyarada soomaaliyeed iyo kuwa hirshabeellan taasaan kula talinaa
guud ahaan intaasaynu kusoo afmeeraynaa barnaamijkan gaarka oo aan diiradda ku saaraynay maalmaha xorriyadda lix iyo labaatanka juun iyo kowda luulyo waxaana barnaamijka igala qayb galay maxamuud axmed gacal oo ka mid ah waayajooga soomaaliyeed shariif shuuriye xaashi oo ka mid ah dhallinyarada ku nool jowhar iyo wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane maxamed cayinte intaynu barnaamijkan kiis xiga ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo